الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات darsigii inoogu dambeeyey nu kaga soo hadallay in erayadani ay yihiin erayo mujmal ah oo erayo macnayaal kala duwan loo kala jiidi karo oo marba si lagu fasiri karo inay yihiin ama waxa la yidhahdo madaad inay yihiin madaad waxaa la yidhaahdaa waxa marba si loo dhigi karo marka erayadani waa erayo madaad ah oo marba si loo fasiri karo ama la odhan karo waxa weeye waa waa mergi yacni cibaaraadkani oo marba waxa weeye sibaa loo dhigi karaa maadaama ayna alfaadani sharci ahayn alfaadda sharciga in la laazimo baabka ictiqaadka waa muhim alfaadda sharciguna waa wixii ku soo arooray qaala allahu iyo qaala rasuuluhu ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisii baa yidhi wixii ku yimi ayaa alfaad sharci ah alfaadda sharciga in la cuskadaa waxay ka fiican tahay alfaad lala yimi oo markaa mubtadaca in wax lagu cabiro khaasatan weliba haddii ijmaal ku sugan yahay sheikha shaarixuna macnaha waa tilmaamaya falalfaadu alsharciya صaxiixaة اlmacaani saalimaة min alاxtimaalaati alfaasida fakadalika yajibu an laa yucdala can اlalfaadi الsharciyaةi nafya walaa ihbaata lianlaa yuhbata macna faasidu aw yunfى macna صaxiixu wakulu hadihi اlalfaad وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل yacni alfaadda sharcigii waa erayo saxiix oo macnayaashoodu saxiix yihiin oo saxan yihiin ixtimaalaad faasida inay galaan macnayaal faasida inay aqbalaanna waa qaar ka madhan oo ka badbaaday waxaana waajib ah inaan alfaadda sharcigaa laga leexan hadday tahay wax la sugayo iyo hadday tahay wax la nafinayo waayo waa inaga soo sheegnay ictiqaadka ahlusunna waljamaca inuu yahay nasifu llaha bima wasafa bihi nafsahu أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف sidaas aawadeed ayaa shaykhu lislaam ibnu taymiya munaadaradii waasidiyada ka dhacday ee ay qolyaha markaa qaarkooda mutakalimiinta ka mida ama ashaacirada ka mida ay la doodeen markay qaarkood ku ilzaamiyeen markaad tidhaahdo ilaahay yacni markaa yadayn baa u sugnaaday laa ka aydi lmakhluuqaat caynayn baa u sugnaaday laa ka acyuni lmakhluuqaat istawaa calaa carshihi laa ka istiwaa'i lmakhluuqaat markaa sidaas yada aad tidhi waxaa ka laazimaysa inaad tidhaahdo huwa jismun laa kalajsaam shubhadaasay qaar ku soo arooriyeen oo waxay yidhaahdeen waxaa ka laazimaysa inaad tidhahdo ilaahay waa jismi laakiin ajsaamta lama mid aha sidaad u leedahay ilahay indhaha u sugnaaday aan indhaha khalqiga la mid ahayn markaasuu dabeedna shaykhulislaamna ugu jawaabay dadkii dhegaysanayeen ay ugu jawaabeen oo miyaad ilowday hadalku kuu hormariyey ee uu salkaba ictiqaadka uga dhigay nasifu llaha bimaa wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu ila aakhirihi ilaahayna markaa daatadiisa kuma sifaynin jismi inuu yahay marka faariq muctabara u dhexeeya in la yidhahdo ilaahay yadayn baa u sugnaadoo yacni gacmaha khalqiga lama mid ahayo iyo in la yidhaahdo ilaahay waxaa u sugnaaday yacni jismi weeye ajsaamta aan la mid ahayn waayo jismi nusuustu kumay sifaynin laakiin yadayn waa lagu sifeeyey laba gacmood waa lagu sifeeyey indhana waa lagu sifeeyey istiwaa waa lagu sifeeyey rido waa lagu sifeeyey raallihaansho waa lagu sifeeyey yacni cadho waa lagu sifeeyey wixii lagu sifeeyo o dhan waxaa la odhanayaa sifaadka khalqiga lama mid aha waana la sugaya laakiin sifo jaabkaaga aad kala soo baxday oo jismi oo kale la mid ah intaad ku sifayso ma odhanaysid waxa weeye sifaadka khalqiga lama mid aha ama ajsaamta khalqiga lama mid aha marka waa hadal baail ah sababtu baailka u noqdayna waxay tahay waa waxaan ku soo aroorin yani sharciga qaala allahu iyo qaala rasuuluhu alfaadan xad arkaan acdaa adawaat haayaat alfaadda sharcigaa kuma soo aroorin ma nas baa la helaya ama aayad qur'aan ama xadiid sheegaya yani ilaahay xad baa xad buu ku sugnaaday ama ilahay arkaan iyo acdaa iyo adawaat baa usugnaaday ama jiho ku sugnaaday lafdatu jiha yacni fawqa alcarshi waa ku sugan yahay fi samaa buu ku sugan yahay samaawaadkuu ka korreeya adilada noocaasi waa jirtaa aayaat iyo axaadiis baa ku soo arooray laakiin lafdatu jiha oo jiim iyo ha iyo ta ka kooban yani markaa huwa fii jihatin lama hayo laa fii aaya walaa fii xadiis aayadna laguma hayo xadiisna laguma hayo idan waa lafdi muxdas ah waa lafdi muxdas ah inuu muxdas yahay diidi mayso culamada qaar inay isticmaaleen laakiin bacdu isticmaalay muraadkoodu wuxuu ahaa lafdigu haba qaldanaadee muraad saxan buu ahaa muraad saxan ayuu ahaa marka calaa kulli xaal xuduuddana waxaynu tilmaamnay salafka qaarkoodna inay ilaahay u sugeen qaarkoodna aynay u sugin oo yidhahdeen laa yuxaddu ama laa yaxudduun qaaraan ilaahay xadayn bay ahaayeen qaarkoodna bixaddin sida cabdillahi ibn mubaarak ba aynu ka soo naqlinay marka culamadii ahlu sunna haddaad eegto ee salafka qaarkoodna waa sugayeen xadka qaarna may sugayn maxaa lagu kulminayaa kuwa sugayay iyo kuwa markaa nafyinaya isma caaridsana kuwa markaa sugayey waxay uga jeedaan ilaahay khalqigiisa waa ka baxsan yihin kuwa nafyinayana waxay uga jeedaan xad khalqigu garanayo ilaahay ma laha oo la yidhahda halkaasuu ku egyahay saas iyadaaba iswaafaqaysa marka waxa weeye lafdi kale oo sariix ay culammadu isticmaaleen oo baynuunada tilmaamaya oo ay yidhahdeen baa'inun min khalqihi ayma badan oo salafkuna ay isticmaaleen baa'inun min khalqihi lafdi sharciya ma ahoo nusuusta ku soo arooray hase ahaatee salafku way isticmaaleen ijmaalka erayadan ku jiraana kuma jiraan marka waxa weeye haddii erayga tawdiix looga sii jeedo ijmaalna aanu ku sugnayn oo macno baatila aanu aqbali karin salafka qaarkoodna ay isticmaaleen walow sharciba yaanu ahaana waa la iska isticmaali karaa qofkii isticmaali waayaana haddii macnaha markaa yani erayo erayada markaysa waxaan markaa uu ku cabiraya erayo sariixa hadday yihiin yani waxa uu yahay yani miduu qumman yahay wey marka cabdllahi ibn mubaarak oo kale waxaa la weydiiyey bima nucarifu rabbana dabeedna wuxu uhi biannahu calaa carshih baa'inun min khalqih ilahay maxaanu ku sheegnaa baa lagu yidhi oo wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi inuu markaa carshigiisa ka koreeyo khalqigiisa ka baxsan yahay sidaa ku sheega marka masalada culuwiga iyo koraynta ku saabsanna dib bay inooga iman doontaa dib ayay inooga iman doontaa abulxasan alashcari laftiisu sifaadka waxa weeye gacmaha iyo wejiga iyo istiwaaga iyo in ilaahay loo sugo kutubtiisa waa ku tansiisiyey waana markaas sugay asxaabtiisa rag badan oo ka mid oo baaqilaani ka mid yahayna waa sugeen hase ahaatee bacdi ashaacirada ka mida oo qolyahooda dambe ah ayaa markaa yani markaa diiday asifaat alkhabariya in sifo ahaan rabbi loogu sugo oo sifooyin aan kuwii u noqonaynin ay sugeen inay rabbi u sugaan markaa way diideen marka adigu calaa kulli xaal qowlkooduna waxa uu yahay qowl kalad ah oo khilaafsan sidii salafku ay ku tageen waayo salafka lagama hayo axad markaa yad qudro ku awilay oo yidhi ilaahay gacmo ma laha ama weji u diido oo yidhi ilaahay weji ma lehe daataa loo jeedaayo daata ku awilay ama marka culuwiga ilaahay iyo koraynta ilaahay khalqigiisa ka koreeya ka baxsan yahay diiday salafka lagama hayo marka sidaas aawadeed waa dariiq yani markaa khilaafsan dariiqii salafka oo siday ahlu sunna waljamaca ku tageen waa dariiq khilaafsan wakhayru lumuuri asaalifaatu cala alhuda washaru lumuuri almuxdathaatu albadaa'icu yani umuuraha waxa ugu khayr badan yani umuuraha markaa yani hanuunka ahe ee yani hormaray ee hanuunka ku sugan ee hanuunka ah waxaana markaa yani umuuraha ugu shar badan umuuraha markaysaga waxaana cuscusub ee soo dariye yani markaa bidcooyinka ah marka baabulictiqaad erayada mubtadaca in la isticmaalo ee khaasatan weliba ijmaal ku sugan yahay ma aha haddii laga maarmi waayo eray sariix ah oo tawdiix un looga alfaada sharciga ah laa taxwiihi ljihaatu situ ka saa'ir lmubtadacaat markuu sheikhu yidhi saa'ir erayga ah saddex macnaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa saa'ir bimacnaa jamiic oo ah markaysaga in laga soo qaatay min suuri lmadiina gidaarka magaaladoo kale oo waxa weeye shaygii wax wada koobaya saa'ir waa la yidhahdaa oo min asuur baa laga soo qaatay kaasi macnihiisu waa jamiic macno labaad saa'ir waa loo isticmaalo min asuuri in laga soo qaatay oo baaqiga ay tahay macnahana waa loo isticmaalaa baaqigana waa loo isticmaalaa waxaa kale oo markaa loo isticmaalaa saa'ir bimacnaa waxa weeye mucdam ama haalibna waa loo isticmaalaa saddexdaa macnaa mid walba saa'ir loo isticmaalaa macnaha hadda looga jeedaa waa maxay saddexda waa keen siduu shaarixuba caddaynayo ereyga saa'ir jamiic loogama jeedo waayo haddii jamiic lagu fasiro macna faasidaa ka laasimi haddii la yidhahdo laa taxwiihi ljihaatu sittu ka saa'ir lmubtadacaat ka jamiici lmubtadacaat waxaa ka dhalanaya makhluuqaadka dhammaantood ashyaa kala koobta oo makhluuq kastaba makhluuq kala kooba tasalsul baa ka imanaya waxaa la odhanayaa makhluuqa ugu dambeeya maxaa kooba ama carshiga makhluuqaadka ugu weyn maxaa koobaa lagu odhanaya ma makhluuq kalaa kooba hadduu makhluuq koobo makhluuqa makhluuqa kala kooba muxuu yahay soo in la yidhahdo makhluuq markaa aan makhluuq kala koobin oo makhluuqaadka ugu weyn baa jira soo kolleyba ka laazimi mayso xataa haddii la yidhahdo carshigu uguma weyna iyadoo qowlkaasi markaysaga aanu dee saxiix ahayno makhluuqaadka laynoo sheegay carshigu ugu weyn yahay marka waxa weeye ka saa'ir mubtadacaat macnaha markaa yani saxiixa looga jeedaa waxaa weeye ka mucdami almubtadacaat bimacnaa makhluuqaadka haalibkoodaba sida waxa weeye jihooyin ay u koobaan ilaahay wax jiha la yidhaahdo koobtaa ma jirto marka ereyga saa'ir muraadkiisu waa mucdam ama waa haalib shaarixuna waa caddaynaya ereyga haddaba jiha la yidhaahdo jiha lafdigaas waa lafdi mujmal ah oo wuxuu mujmal ku yahay jihadu wuxuu noqon karaa in looga jeedo wax markaa mawjuuda ama in looga jeedo wax macduuma haddii wax mawjuuda looga jeedo wax kastoo mawjuud oo aan ilaahay ahayni inay makhluuq tahay shaki ma laha marka waxa weeye haddii jihada markaa makhluuqa ee la abuuray ee abuurana ilaahay abuuray taa looga jeedo taasi waxa weeye arrin mawjuuda hadday tahay looga jeedo waxay noqonaysaa makhluuqaat in laga tilmaamayo ilahayna makhluuqaadka kuma dhex sugna macnaha labaad ee kale ay aqbali kartaa waxa weeye in la yahay jihada waxaa looga jeedaa arrin cadami ah arrinka cadamigii waa maxay waa wixii makhluuqaadkaba ka wada baxsan ee ka sarreeya oo meel xaysu laa makhluuqa meelaan makhluuqba jirin intaa laga tilmaamayo haddii taa looga jeedo oo ah markaa jihadu markaa mid cadamiya laga tilmaamayo macnahaasi waxa uu noqonayaa macno markaa saxiixa haddii looga jeedo ilaahay makhluuqaadka waa ka baxsan yahay oo meelaan makhluuqba ku sugnayn ayuu rabbi markiisa wax markaa jooga waa macno saxiixo adilladu inoo tilmaantay laakiin lafdiga jiho yacni markaa nas kuma soo aroori lafdigii maadaama uu noqday lafdi la jiid jiidan karo oo sida iyo sidaba loo fasiri karo oo qaarkood markay leeyihiin jihooyin buu ku sugan yahay ay ka tilmaamayaan jihooyinka makhluuq uu ku dhex jira ay sidaa uga jeedi karaan in la isticmaalo ma aha ee alfaadda sharcigaa sida ku soo aroortay in la isticmaalo weyn fawqa samaawaati asabci iyo fawqa carshihi iyo istawa calaa carshihi iyo fi samaa iyo erayada noocaasa in la isticmaalo weeye ee nusuusta ku soo arooray culamada qaarkood hadday laf culuwiga markay tilmaamayaan hadday jiha ku dareen waxaa la odhanayaa muraadkoodu ay yidhahdaan ilaahay jihatulculuwi buu ku jira yacni ku sugan yahay waxaa la odhanayaa jihatulculuwi maxaa uga jeedaa oo waxaa uga jeedaan wixii innaga inaga sarreeyo makhluuqaadka soo gashan mise waxaa looga jeedaa wixii innaga inaga sarreeyo makhluuqaadkana ka baxsan haddaa uga jeedaan wixii markaa innaga inaga sarreeyo makhluuqaadka soo gashan macnahaasi waxau yahay macnaa halad ah oo ilaahay waa baa'inu min khalqih waa fawqa carshi istawa calaa carshi haddaa laakiin uga jeedaan yacni wixii sarreeya oo makhluuqaadkana ka baxsan carshigiisana ka sii sarreeya macnahaasi waa macnahay nusuusta iyo adiladu inoo tilmaantay waa macno sax ah weeye laakiin lafdatu jiha maadaama markaysaga macno kale laga qaadan karo oo dadka qaar ay u fahmi karaan jihaadka makhluuqa ah yacni waxa weeye in lagu la itlaaqa ma aha marka calaa kulli xaal muraadka shiikhana waxaa lagu xambaarayaa inuu uga jeedo jihaadka makhluuqa ilahay inuu ka nafinayo laakiin koraynta uu ilaahay koreeyo inuu ka nafinayo ma aha oo cibaaradan laguma fasiri karo inuu shiikhu uga jeedo laa daakhila alcaalami walaa khaarijahu siday bacdi markaysaga mutakalimiinta ka mida oo dariiqii salafka khilaafay ay ku tageen oo ay markaa ilaahay ku sifeeyeen waxaan nusuus ku soo aroorin bal ee baatil ah oo ilaahay markaa waxa weeye ay ku sifeeyeen wax cadam in lagu sifeeye mooyaane wax kale aynay aqbali karin oo ay yidhahdeen laa daakhila alcaalami walaa khaarijahu yani sidaas iyadaa laguma fasiri karo muraadka shiikha waayo siaynu u tegayno shiikha waxaynu arki doonnaa isaga oo culuwiga ilaahay ku sugaya muxiitun bikulli shayin wa fawqahu baa inoo iman doonta shay kasta ilaahay cilmi iyo awood buu ku koobay waana ka sarreeyaa shay kastaba marka culuwiga ilaahay uu koreeyo shiikhu isagoo sugaya oo ilaahay waa sarreeyaa markaa inuu odhanaya ayaynu u tegi doonaa insha allahu tacala maadaama caynkaas yada a tahay haddii lagu fasiro cibaaradan laa taxwiihi ljihaadu situ kasaa'iri lmubtadacaati in looga jeedo laa daakhila alcaalami walaa khaarijahu hadhowna uu inoo sheegi doono waxa weeye muxiiطun bikulli shayin wa fawqahu hadalkiisi waxaa ka dhalanaya tanaaqud baa ka dhalanaya hadalka ahlulcilmigana sheikh caalimi hadalkuu yidhaahdo in la iswaafajiyo oo midna hadduu ixtimaal leeyahay midna sariix yahay in la iswaafajiyo oo suu isu waafaqayo loogu markaa hadduu aqbali karo la ysugu waafajiyo ayaa habboon aan hadalkiisa inta la yska horkeeno la ysku burburin marka sidaas aawadeed waxa weeye shaarixuna waa bayaaminayaa waxaa lagu xambaarayaa inuu muraadku shiikhu uga jeeday ay tahay jihada makhluuqa ah inuu ilaahay ka nafyinayo oo uu leeyahay makhluuqaadkiisa kuma dhex jiro sidaas iyadaa uu muraadkiisu yahay haddii waxaa la yidhi lagugu yidhaahdo wax nafyi oo waxaad tidhahdaa waxaasi wax jira ma aha inaad tidhahdo waxaasi markaysagaa caalamkana kuma jiro kamana baxsana ya macnaheedu waxay la mid tahay waa macduum waxaan caalamkana ku jirin caalamkana ka baxsanayn laa muttasilan bihi walaa munfasilan canhu aan la xidhiidhsanayn kana go'nayn waxaa ka dhalan karta marka isaga waxaa rafcu naqiidayn haddee naqiidaanku waxa weeye laba shayoo midna wujuud yahay midna cadami yahay tan lafteeda waa loo dhigi karaa marka isaga laba shayoo midna wujuud yahay midna cadami yahay oo waxaa la odhan karaa marka isaga laa munfasilan yani marka waxa weye laa muttasilan yani marka walaa laa muttasilin mid la xidhiidhsanayo mid aan la xidhiidhsanayn midnaba ma aha laa muttasilan walaa hayru muttasilin mid muttasil la'a maaha mid aan muttasil la ahayna maaha marka wuxuu noqonayaa naqiidooyinkii ay sheegi jireen markaa qaacidadoodii baa ku degaysa laba shay oo labada midna uu cadami yahay midna wujuud yahay marka rafcu naqiidayn baa ka dhalanaysa taasina waxa weye arrin mustaxiil aan dhici karin sidaas aawadeed ayaa waxaa la yidhaahdaa ibnu furak ninka la yidhaahdo oqolyaha ashaacirada ka mid ahaa ayaa nin yani markaa amiir ahaayoo maxmuud ibnu subuktukiin la odhan jiray ayaa ku yidhi markaa ilaahay buu weydiiyey xagguu ku sugan yahay markaasuu erayadaa ku hadlay baa la yidhi laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu walaa muttasilan bihi walaa munfasilan canh erayadaasuu ilaaqay markaasuu wuxuu weydiiyey markaa ninkii amiirka ahaa nin xagga sunnada u janjeeray buu ahaayoo markaysagaa culamadana jeclaa markaasuu ku yidhi haddii lagugu yidhaahdo wax nafyi oo waxaasi inaanu jirin tilmaan cibaarada hadda ad ilaahay ku isticmaalayso mid ka xoog badan aad ku isticmaali kar lahayd ma garanaysaa bu ilahay waxaa tihi laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu markaad tihi laa daakhila alcaalam waxlis waxuu leeyahy waa ka baxsanya waad ka daba tagtee maadayna waxaad tihi walaa walaa walaa khaarijan canhu kamana baxsana laa muttasilan bihi walaa munfasilan canhu marka haddii lagu yidhahdo bal waxaa yani shaygaasi waa macduuma wax jira ma ahe waxaa cibaaro xoog badan ku nafyay taa haddaad isticmaashay mid ka xoog badanoo hadda aad isticmaali kari lahayd oo shaygaasi inaanu jirin aad ku tilmaanto ya yani waxa weeye ma awoodi kari lahayd so wax marka la nafyaya lama yidhaha salliya raadtoona waxaasi ma laha miyay suroobi kartaa in la leeyahay salya raad baa laga nafyiyey wax kale inuu leeyahay baa laga yaabaa macnuhu wuxuu noqonayaa salya raadtoona ma laha wax jiro ma aha marka haddii la yidhahdo caalamkana kuma jiro kamana baxsana waxay ka dhigan tahay salya raadtoona ma laha marka waxa weeye ilaahay waa ka nasahanyay waxaa lagu sifeeyo adif ilaa dalik waxa weeye nas ku sifaynaya ilaahay laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu lama hayo bal maxaa kaga dhacaya alfaadda nusuusta ku soo aroortay loogu sifayn waaye ee ilaahay isku sifeeyey ee rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam khalqiga ugu yaqaanay ugu sifeeyey ana aclamukum billahi waakhshaakum lahu ma ilaahay baa daatadiisa looga aqoon badan yahay maxaa loo istidraakayaayoo sifooyinkiisa looga daba tegaya maa la yidhaahdo sifo kastoo uu rabbi isu sugay amaba markaa nebigiisu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay u sugay maa la yidhaahdo sifadaas ilaahay waa ku sifoobaa laakiin ta khalqiga lama mid aha siday u soo aroortayna waa u rumaynayna waana inagii soo sheegnay laba qaacido oo muhima qaacidana ay tahay sifaatka lagu dul dejinayo alqawlu fi fi sifaati kaalqawli fi daat sifaatka waxaa laga odhanaya wixii daatada laga yihi oo sida daatada loo sugayo tashbiihna looga nafinayo yani markaa lana sugayo ayaa sifaadkana markaa la sugayaa tashbiihna looga nafinayo kayfkooda iyo qaabkoodan aan la garanayn sida daatadaba aan kayfkeeda iyo qaabkeeda loo garanayn iyo qaacidada kale muhimka oo ah alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdi labadaa qaacidayo inay ku dhaafi laba qaacidoo baabkan sifaadka aad iyo aad kaaga anfacaysa weeye culamadii marka ahlu sunnana ay tilmaameen sidaas yadaa weeyaan waxa uu sheikhu yidhi wa tacaala ilaahay waa ka korreeyey can ilxuduudi xuduudka waa ka korreeyey wuxuu uga jeedaa xuduud ay khalqigu garanayaan buu ilaahay ka korreeya waalghaayaati ghaayaadku ka korreeyaayo nihaayaadka bimacnaa meel uu ku dhammaanayo khalqigu ay garanayaan buu ka korreeya walarkaani arkaan buu ilaahay ka korreeyaa arkaantu markaysagaa ruknigu waa juzu markaysagaa daat daatada wax ka mida markaysagaa weeye ilaahayna ajzaa ma qaybsamay walacdaa'i markaysagaa xubna waa ka korreeya min atacdiyati oo taqdiica baa laga keena yani ugama jeedo ilaahay gacmo ma laha ugama jeedo waladawaati aaladaha waa ka korreeya bimacnaa waxa weeye adawaadu u baahan yahay yani rabbi markaysagaa ma laha laa taxwiihi ilaahay ma koobto aljihaatu situ jihooyinka lixda ee makhluuqa ahi ee ma koobaan ilaahay jihooyinka lixda ee makhluuqa ahi waa afarta jiho iyo kor iyo hoos afarta lixdaa jiho ee makhluuqa ahi ilaahay ma koobaan laakiin la diidi maayo yani waxa weeye ilaahay inuu koreeyo oo uu jihada makhluuqaana ka baxsan yahay kasaa'ir almubtadacaati ay ka mucdami almakhluuqaati sida makhluuqaadka haalibkooda ama badankooduba jihooyin makhluuqa ay ugu sugan yihiin yani markaa ayaa waxa weeye ilaahay aanu jihooyin makhluuqa aanu ku sugnayn waalmicraaju micraajku aaladda markaa cirka lagu kora xaqun xaq weeye waqad usriya binabiyi sala allahu alayh wasalam waqad usriya waa markaysagaa lala guureeyey binabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga wacurija waxa markaa la korsiiyey wacurija waxaa la koray bishaksihi nebiga sala allahu alayh wasalam daatadiisa lala koray filiiqadati soo jeed gudaheed ila samaa'i samada intii ka ahaatay uma ilaa xaysu shaaa allah dabadeedna waxaa lala sii koray ama la sii korsiiyey ilaa meeshuu ilaahay doonay oo min alculaa xagga kore ahaatay wa akramahu llahu ilaahay wuxuu ku karaameeye o ku sharfay bima shaaa wuxuu doono inuu ku sharfo waa waxaa waa waxyooday ilaahay ilayhi nebiga sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay buu u waxyooday maa awxaa wuxuu u waxyooday buu u waxyooday maa kadaba yani markaa kama been sheegin alfu'aadu qalbigu maa ra'aa wuxuu arkay markaa kama been sheegin kadaba haddii la yidhahdo ma been sheegin weeye kadaba haddii la yidhahdo la shadana ma beenin weeyaan qur'aan ahaanna kadaba iyo kadaba labadaba waa la akhriyey maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa marka waxaad odhanaysaa waxa weeye maa kadaba haddaad fasirayso oo daalku aanu shadnayn kama been sheegin wuxuu arkay haddii marka waxa weeye la shadana waxaa la odhanayaa maa kadaba ma beenin alfu'aadu qalbigu maa ra'aa wuxuu arkay ee aladii ra'aahu shaygu waxyaaluhu arkay qalbigu ma beenin fasala allahu ilaahay ha ku salliyo ha u naxariisto calayhi nebiga sala allahu alayh wasalam korkiisa wasalama ha nabadgeliyo fi laakhirati daarta aakhira gudaheeda iyo walulaatana hore gudaheeda oo markaysaga adduunyada ah mid walba ilaahay markaa ha ugu naxariisto waxau markaa shiiku inoo tilmaamayaa micraajka nebiga sal allahu alayh wasalam la dheelmiyey ee markaa samaawaadka la korsiiyey ayaa markaa lainoo sheegaya waxaana inoo sheegayaa in nebiga sal allahu alayh wasalam la guuraysiiyo baytulmaqdes la geeyey qur'aankay kusoo aroortay qur'aanka ayay kusoo aroortay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu aayaatina subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina waxaa laynoogu sheegay aayadda nebiga sala allahu alayh wasalam in la guuraysiiyey oo baytulmaqdes la geeyey saasaa markaa qur'aanka laynoogu sheegay waxaa kaloo qur'aanka laynoogu ishaaray ama laynoogu tilmaamay suuratu najmi awalkeeda in nebiga la dheelmiyey waa lagu ishaaree laguma sariixin taasna waxaa weeye suuratu najmi awalkeeda ayaa laynoogu tilmaamay id yaksha sidrata maa yaksha maa zaaqa albasar wamaa طagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa yani taasna waxay inoo tilmaamaysaa waa ishaaratun ila lmicraaji nebiga sala allahu alayh wasalam korsiintii samaawaadka la korsiiyey ayay inoo tilmaamaysaa micraaj culammadu waxay yidhaahdeen waa aaladda ama sallaanka lagu koro yani samada ayaa la yidhahdaa sheikha shaarixuna waa ishaaraya wuxuu yihi micraaj mifcaal min alcuruuj ay alaalatu alatii yucraju fiiha waa aaladda markaa lagu koro wa huwa bimanzilati sullam sallaanku markaa yani oo kale weeya halka sallaanka oo kale yani wax loogu koro ayay ka- ayuu ka dhigan yahay lakin laa yaclamu kayfa huwa laa yuclamu kayfa huwa yani lama oga bimacnaa khalqigu ma oga sida qaabka uu yahay iyo xaqiiqadu yahay وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته wuxuu la mid yahay ashyaada kale markaysa waxaan markaa qaybka ah ayuu markaa la mid yahay siday u soo arooraynu u rumaynaynaa iskumana mashquulinayno kayfka iyo qaabka uu yahay qiwaamu sunna waxa uu ka odhanaya alxuja fi bayaan almaxaja qaala ahlu lugati almicraaju huwa sullamu waduruju yucraju bihi ila asamaa waa sallaanka markaa samada lagu koro weeyaan curuujkuna waa koritaanka sidaas yada ah ayaa ahluluquuq ku fasireen buuri marka culammadu waxay isweydiiyaan nabiga sala allahu alayh wasalam marka la yidhi samaawaadka laynoo sheegay in la korsiiyey habeenna la guuraysiiyey dabeedna samaawaadka la korsiiyo toddobada same laga tallaabiyey taas ma waxay u dhacday ruuxdiisa oo keliya oo naftiisuunbaa la dheelmiyey mise jidhkiisa iyo naftiisoo wada socdaa la dheelmiyey jawaabtu waxay tahay sida ahlu sunna waljamaaca qabaan jidhka iyo nafta oo wada socda ayaa la dheelmiyey oo samaawaadka la korsiiyey shiikhuna taa waa tilmaamay wacurija bishaksihi wuxuu radinayaa cidda tidhi jidhkiisa lama dheelmina jidhkiisu halkii uu jiifay kama tegin ee waxaan markaa yacni la geeyey baytulmaqdes haddana samaawaadka la qabadsiiyey waa ruuxdiisa oo naftiisa ah qawlkaasuu radinaya waana qowl daciif ah laba saxaabana waa laga soo laba saxaabina waa laga soo wariyey oo caaisha iyo ayaa laga soo wariyey mucaawiya lakiin sheekhu albani waxa uu sheegay tacliiqa taxaawiyada inaynay ka asixin oo aynay ka sugnayn labadaa saxaabina hadalka markaa odhanaya ay odhanayaan ama laga soo naqlinayo yani manaan buu u dhacay ay odhanayaan ruuxdiisaa la korsiyey ay odhanayaan ruuxdiisaa la korsiyey ay odhanayaan bacdu ahlulbidac oo yidhi manaan buu u dhacayna waa jiraan marka culamada qaarkood waxay dooneen inay kala farqiyaan oo ibnuqayim iyo shaarixio ka mid yihiin qawlka ah markaysagaa manaan buu u dhacay iyo qawlka ah markaysagaa ruuxdiisa ayaa la korsiyey oo inuu farqi udhexeeyo inay kala tilmaamaan bay markaa doonayaan hadalka markaa caaisha iyo mucaawiye laga soo naqliyeyna waa ruuxdiisaa la dheelmiyey in la yidhaahde manaam weeye lama odhan calaa kulli xaal waxa uu sheikhu markaa odhanaya lam yasixa dalika canhuma fahuwa fii gunyatin can ta'wiil yani taasi labadooda midnaba kama asixin in markaa yani inuu ahaa ruuxda in la dheelmiyey oo samaawaadka la korsiiyey marka looma baahna taawiil wax la yidhahdo in laysku kalifo marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ruuxda iyo jasadka labadaba yani markaa korsiinta samaawaadka la korsiyey waa ka dhacday waxaana u daliila inuu yaqado markaysaga ahaayoo soo jeed ahaa waa mida ilaahay waxa uhi subxaana aladii asraa bicabdihi cabdina waxaa la yidhahdaa jidhka iyo ruuxda oo wada socdee ruuxdao keliya lama yidhahdo waxa kaloo yani markaa jirta oo qur-aanka laynoogu sheegay nimankii gaalada ahaa inay aad u fogaysteen oo ay yidhaahdeen wax dhici kara ma ah hadday ruuxdoo keliya tahay ama manaam tahayna lama yaabeen lama yaabeen marka yaabitaanka ay la yaabeen ay gariibsadeen ay yidhahdeen wax dhici kara ma aha ay yidhaahdeen waxa ay ku tilmaamaysaa in arrinkaasi marka waxa weeye ay fogaysteen in ruuxda iyo jasadka wada socda la dheelmiyo oo samaawaadka la qabadsiiyo laakiin haddii waxa weeye ruuxda keliya ay ahaan lahayd waxay la yaabi lahaayeen may noqoteen wamaa jacalna aru'ya alatii araynaaka waa macnaha lagu tilmaamayo arru'yaana laga tilmaami maayo loogama jeedo riyo manaam ah qolyaha ahluluqu waxay yidhaahdaan alru'yatu waa masder waxay u tahay ru'yada basariyada ah ee isha lagu arko alru'yana waxay masder u tahay yani ru'yada alru'ya alxulamiya yani marka waxa wa ra'ada xulamiyada ah ee bimacnaa yani riyada ah taas waxaa lagu jawaabay waa arrin aglabi ah waa sida loo badan yahay yani haalibkaas sidaa isticmaalkaasi u dhacay lakin ru'yatun iyo ru'ya ru'yun waxaan leeyahay ru'yatun iyo ru'ya mid walba wax farqiya ma kala laha oo yaqadada mid walba waa loo isticmaala mid walba waa loo isticmaala xagga isticmaalkunba laakin wuxuu u kala batay in ru'yatuna loo isticmaalo sida qaalibkaa ta isha wax laga arko ta manaamkaana ru'ya in loo isticmaalo arrinkaas waa arrin aqlabi ah ee arrin luqa ahaan sidaas ay tahay ilaaba ilaa oo ay sidaa farqiga u kala leedahay ma aha marka wamaa jacalna ru'ya alatii araynaaka laga tilmaami maayo manaam waa ru'yo basariya oo isha lagu arkayo marka calaa kulli xaal qaar kaleoo kale farqiyaa jira oo yidhi markaa nebiga sala allahu alayh wasalam guuraysiinta ilaa baytulmaqdesna waxay dhacday jidhka iyo ruuxda wada socda laakiin ilaa samaawaadka qabadsiinta la qabadsiiyey ruuxdoo keliyay ahayd tafriiqaasna wax daliila ma laha sidaas aawoodee sida jamaahiru ahlicilmi qabaan salafan wa khalafan oo ah in waxa weeye korsiinta samaawaadka la korsiiyey inay soo jeed ku dhacday inayna waxa weeye hal mar ahayd jasadkiiyo ruuxda wada socdana inay ahayd ilaa samaawaadka korkooda in la gaadhsiiyey isla habeenkii in laga soo celiyey sidaas iyada ah ayaa waajib ah in markaa la ictiqaadiyo sida axaadiistuba ay tilmaamayso ama riwaayaadka qaarkooda markaysa waxa markaa laga fahmi karo yacni riyo oo uma istayqadtu xadiiska shariika ay ku soo aroortay yani waxa weeye shariik yani shariik alqaadi xifdigiisa waxaa ku sugnaa shay oo waa khata'i jiray sidaas aawadeed xaadiistan markaa ku soo aroortay israagana taqdiim iyo ta'khiir buu ku sameeyey yani riwaayaat badan yani markaa siyaalo badan baan usoo kala yani wariyey marka ishtibaah badan baa ka garay sidaas aawadeed toban mukhaalafo ayuu riwaayadda kale ku khilaafay baa layidhi toban arrin ayuu ku khilaafay uma istayqadatu lafdiga ahna waxaa markaysagaa yani ruwaad badan ay u soo wariyeen uma istafqaltu oo istayqadtu inaynay ahayna istafqaltu inay ahayd marka calaa kulli xaal manaam kuma dhicin soo jeed bay ku dhacday yani markaa shaarixuna waxa uu tilmaamayaa sida uu ibnuqayimba ka soo rorayo xufaaddu inay ku qaladnimo xukmiyeen shariik alfaadda markaysagaa uu israaga kusoo wariyay xadiisulisraa inuu sidaas ku qaladnimo xukmiyeen ayuu waxa weeye yani ibnu lqayim ka soo roraya aljawziya nabiga sala allahu alayh wasalam markii la dheelmiyey samaawaadka korkiisa korkooda la geeyey waxa uu gaadhay sidratulmuntaha daba dambean aan jibriilba gaadhin ayuu markaa gaadhay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam meelaan jibriilba gaadhin buu gaadhay taas waxay ku tusinaysaa sharafta nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uu leeyahay iyo fadaa'ishiisa iyo manaaqibtiisa ay ka mid tahay sidaas yadaa ayay markaa ka mid tahay salaadahana lagu soo faral yeelay konton salaadood baa markii hore lagu soo waajibiyey dabad waa ka soo noqday marka waxa nebi muuse sala allahu alayh wasalam buu u yimi oo samada lixaad markaa ugu yimi dabadeedna markaa ruuxdiisii yacni markaasaa dabeedna markaa nebi muuse la teliyey oo yidhi ummadaadu kontonka salaadood yacni markaa ma wada qaadi karto bimacnaa xilkaa kama soo bixi karto waxaan ku dhibaatooday nimankii reer banu israa'iil ku noqo marka ilaahayo waxaad tidhahdaa markaysaga iga khafiifi markaasuu ilaahay ku noqday markaasuu dabeedna markaysaa waxaan markaa laga dhigay yani shan baa laga riday riwaayaadka qaarnood toban baa laga riday baa la yidhi haddana waa soo noqday muuse markuu soo noqday si sileegu ku yidhi mar walba markaysaga wuxuu ku lahaa nebi muuse ku noqo ilaahayo waxaad tidhahdaa salaadaha markaysagaa badhiga khafiifi taasina waxay u daliil tahay culumiga ilaahay korreeyo oo nebi muuse markuu u yimaado samada lixaad joogo wuxuu ku yidhahdaa ilaahay ku noqo hadda dib uu u noqdaayo samada toddobaadna waa dhaafaa taasina waxay ku tusinaysaa culuwiga iyo koraynta uu ilaahay koreeyo oo ilaahay sarreeyo ayuu ku tusinaysaa oo uu samaawaadka ka baxsan yahay ayay daliil u tahay marka waa min adillati alculuw daliilada koraynta ilaahay uu koreeyo oo si walba u koreeyo u daliilkiina aad bay u badan yahay marka xadiidka micraajka laftiisu saasuu daliil ugu yahay waxaa kaloo qaarkood ay ka daliishadaan bacdi ka mida qubuuriyiinta ama bacdi ka mida kuwa awliyada caabudo ka mid ah ayaa waxay ka daliishadaan nebi muuse nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waa anfacay ummaddii nebi moxamedna waa anfacay taasi waxay ku tusinaysaa qof dhintay inuu ku anfici karo wax ku tari karo ayuu ku tusinaysaa mar hadduu qof dhintay wax anfici karo wax ku tari karana in la yidhaahdo dadka dhintay ee saalixiintaa lama baryi karo waxay yidhaahdeen arrin aan sax ahayn weeye waa arrin baatila bay yidhaahdeen kuwii qubuuraha caabudi jiraa caynkaa yidhi jawaabteedu waxay tahay arrinkaas wax daliili uguma jiraan waxaan daliil wax la yidhaahdaa ugu jirin waa mid arrinkaa ay samaynayaan waa qiyaas qiyaaska waxa la yidhaahdaana waxa wax qiyaasan karaa waa caalim mujtahida haddaanu qofku caalim mujtahida ahayn inuu wax qiyaasta ma aha imaamu shaafici risaaladiisa waxa uu ku yidhi usuul fiqiga ah alijtihaadu walqiyaas ijtihaadka la sheegaa qiyaas weeyi ijtihaadkiiba wuxuu ku fasiray inuu qiyaas yahay qolyaha quburiyiinta caynkaale waxay leeyihin baabulijtihaad waa xidhan yahay horaa looga faaruqa dadka taqliid mooye wax kale uma banaana afartii qarni baa la xidhay markay ahayd wakhtigaa laga soo bilaabo tobankaa qarni ijtihaadku waa xidhnaayo wax ijtihaad layahay albaabkiisuma furay dadkii markay sidaa uga dhawaabeen ayay waxay dooneen markay yani awrkooda doonayaan inay ku kacsadaan iyagu waxbay qiyaasanayaan hadda waa ku kacsi waxbay qiyaasanayaanoo waxay leeyihiin waa in marka waxa weeye maadaama nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo ummaddiisiiba uu muuse anfacay cabduqaadirna waa anfici karaa ummadda marka inay baryaan waa u bannaan tahay mar hadduu nebi muuse la tashaday nebi moxamed nebi muuse la tashaday inaannu annaguna barinaa sheekh cabdulqaadir wax noo bannaan weeye taasaa noogu daliila oo wadaadow adigii baabulijtihaad hore u xidhay oo dhababaye ma markii dani kugu xi- kugu kaliftay ayaa tihi anigaa furanaya ma keligaabaa furanaya mise dadka waa ijtihaadka dib uuga furma daliilkasi adiga kuu banneeyey inaad wax qiyaasatay ee dadka kale ka xaaraantinimeeyey muxuu yahay ma sharci gaaraa lagu soo dejiyey mise sharciguba adiga kuma qabto waa midda labaade ahlucilmiguna qaacidadaa waa qabaan markaysaga waxaan cidda waxa weeye waxay qiyaasanaysaa inay tahay caalim mujtahida kutubtoodana waa ku tansiisiyeen والحامل المطلق وال... والحامل المطلق والمقيد والمقيد يعني كوحوية وحكو حنبارة سورة سورة كو حنبارة سورة سورة هليشينية وحوية ومجتهد مطلقة أما ومجتهد مقيدة وهو قبل ما رواه الواحد صاحب المراقي وككورن يوصل كيس مركا عدة هذا الكلام الشافعي بابا كفلا إمام الشافعي هو الاجتهاد والقياس رسالة دين قطالة وأمد الله بعد باب الاجتهاد باب القياس ma geli karo ictiqaadka mise ma geli karo masalada noocaasna waa masale ahlucilmigu markay isku diidan yihin culamo badan baa waxay qabaan inaanu markaysagaa baabka ictiqaadka inaanu geli karin laakiin culamaabaa bannaynaysa kaa ka kaalay shuruudo badan buu ijtihaadku leeyahay shuruudihii ma ku oofsan yihiin jawaabtu waa maya shuruudaha waxaa ka mid a marka wax la qiyaasanayo shuruudaha uu qiyaasku leeyahay waxaa ka mid ah ahlucilmigu ay sheegeen waa inuu waxa la qiyaasanayaa uu yahay wax macquulun macna ah oo bimacnaa waxa weeye cillada ama sababta xukumkaa sidaa loo yidhi waa inay tahay wax la fahmi karo haddii wuxuu macquulun macna aanu ahayn oo sababta sidaas loo yidhi wax la fahmi karo aynay ahayn ahlucilmigu waxay tilmaameen in wax laga qiyaastaa inaynay bannaanayn markaa shayganna wax macquulun macnaa maaha waxaynu marka waxa weeye ku idraaki karro yacni caqligeennana ma aha waa umuuro haybiya oo sidaas u soo arooray sidaas aaweedee mid laga qiyaasan kara ma aha waa ta kale waxaa la odhanayaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam isagoo arlada jooga yacni markaa lama hadlin mana baryin nebi muuse markuu u tegayna ma baryine waa la teliyey toddobada samo markaa waxa weeye waa kii dhaafay markaa samada lixaad buu ugu tegey markuu samadii toddobaad ka soo noqday samada lixaad ayuu markii horena kusii maray marka dambena ugu yimi samaawaadkana ilaa la yidhi oo uu jibriil yidhi waxa weeye waa lay diray lagama furin oo cid waliba iskama geli karto idan qof aan haysani ma geli karo samaawaadka sidaas aawadeed yacni waxa weeye in waxaa la odhanayaa ciddii marka awoodi karta inay ugu tagto nebi muuse samada lixaad markaa haba la taliyo laakiin waxa weeye inaad tidhaahdo anigoo dhulka joogaan baryayaa nebi maxamedna wuxuu kula teliyey isagoo samaawaadka jooga ayuu kula teliyey waxaa la odhanayaa waa qiyaasun maca alfaariq waxaa ku soo arooraya markaysaga qaadixa macruufka leeyaha farqi oo asalka iyo faracu markaysaga faariq muctabara u dhaxeeya ayaa la odhanaya waa marka saddexaade waxay khilaafsan tahay baryista la baryayo dadka dhintay la baryayaa waxay khilaafsantahay adilada kitaabka iyo sunnada iyo dariiqi salafka intaba khilaafsantahay nusuustii maadaama ay khilaafsan tahay waxay noqonaysaa qiyaaska ka hor imanaya nusuustaasi waa qiyaas fasid lictibaara wlkhulfa linasin aw ijmacin dacaa fasaada اlictibaari kulu man wacaa yacni khilaafka nas uu khilaafo qiyaasku ama ijmac khilaafo waxay markaa ku magacaabeen culammada oo dhami qiyaas fasid lictibaara oo in la tixgeliyaa ay tahay mid faasid ah taasina waxay ku tilmaamaysaa qiyaaskaasi maadaama uu yahay mid nusuustii tilmaamaysa ilaahay oo keliya in la baryo oo aan markaysa wax la baryin markaa cid kale aan la baryin ay ka hor imanayso wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ou nebigu yihi sala allahu alay wasalam adducaau walcibaada waman adallu miman yadcu min duuni illahi yani ilaahay uu ku tilmaamay cid ka baadi badan inaynay jirin ciddii waxa weeye ilaahay sokadi cid kale barida cid ka baadi badan inayna jirin yacni ma lehe markaa nusuusta qaarkood ama shirki ama kufri lagu tilmaamay qiyaaska ka hor imanaya wuxuu noqonayaa qiyaasun faasidu lictibaar oo qiyaas la cuskanayo sidaas yada ayaan u ahay waxa uu shiikhuu yidhi walmicraaju micraajku xaqun xaq weeye waqad usriya waa lala guday binnabiyi sala allahu alayh wasalama nebigaa lala guday wa curija bishaksihi waxa la koriyey yacni daatadiisa waxa la koriyey jasadkiisa iyo ruuxdiisa wada socdo filyaqadati soo jeed gudaheed ila samaa'i samada intii ka ahaatay uma dabeedna ilaa uma ilaa xaysu shaa allah dabeedna ilaa meeshuu ilaahay doono ayaa loo dhaafiyey samada oo min alculaa xagga kore ahaatay ahaatay wa akramahu llahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey bimaa shaa wuxuu doono inuu ku karaameeyo waa waxaa ilaahay waa waxyooday ilayhi nebigu u waxyooday sala allahu alayh wasalama maa awxaa wuxuu waxyooday maa kadaba alfu'aadu yacni qalbigu markaa kama been sheegin maa ra'aa wuxuu arkay ama maa kadaba ma beeninin alfu'aadu qalbigu maa ra'aa wuxuu arkay ma beenin fasala allahu ilaahay ha ku salliyo ha u naxariisto calayhi korkiisa ama ha ammaano wa sallama ha nabadgeliyo fi laakhirati daarta aakhiro gudaheeda iyo waluulaa daartan hore oo adduunyada ah gudaheeda labadaba taasi waxay ku tilmaamaysaa in nabiga sala allahu alayh wasalam yacni in loogu sallin karo sala allahu alayhi wasalam taasna waxa weeye haddii axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay yacni kayfiyada ibraahimiyada in loogu salliyo waxaa la odhanayaa kayfiyada ibraahimiyada waxaa loo amray waa yacni salliga salaada gudaheeda lagu sallinayo fakayfa nusallii calayka idaa sallaynaa fii salaatina idaa sallaynaa calayka fii salaatina riwaaya riwaayaadka xadiidka ka mid ah waxay ku soo aroortay rasuul allahu sidaanu kuu salaamno garanay oo xaggay ku garteen assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu taasay ku garteen sidaanu haddaba kuugu sallinaa haddaanu markaa salaada yada gudaheeda kugu sallino markaasuu nebigu yidhi waxaad tidhahdaan allahuma yani markaa ducada ibraahimiyada markaa ayuu laqimay allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibrahim ila aakhirihi marka xadiidka sidaas yada ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ugu laqimay marka wuxuu ku gaar yahay kayfiyada taxdiidka loo xadiday salaada gudaheeda amaa wakti aan salaad ahayn kayfiye ibraahimiyada aan ahayn in loogu salliyaa waa bannaanto waa mashruuc culammaduna markaysaga yani qaarkoodna waxay soo naqliyeen ijmaac culammadu ay isku waafaqsan yihiin salaad gudaheeda haddii aynay ahayn inay bannaan tahay in loogu salliyo waxaa ka mida baan filayaa culamada soo naqliyay ibnu kasiir xaafid ibnu kasiir ijmac culammada ahlucilmiga soo naqliyo ka mid yihi bale markaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam baa laga soo naqliyey yani kayfiyada aan ibraahimiyada ahayn marka culammaduna waxa weeye salli iyo salaam waxay ku jirto inay markaa ku asaxayso salaamtii salligii nabiga lagu salinayay sala allahu alayh wasalam salaad gudaheed haddaynay ahayn waxay yihiin miday isla ogol yihiin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk